xilli ay sii kordhayso tirada dhalinyarada waddanka ka tahriibaya si ay u gaaraan qaaradda yurub iyagoo raadinaya nolol wanaagsan iyo fursado shaqo ayaa ururka dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe waxa ay soo jeediyeen in laga hortago tahriibka dhalinyarada oo ah safar halistiisu badan tahay taas beddelkeedna dhalinyaradu ay ka faa'iidaystaan fursadaha shaqo ee waddanka ka jira gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe fartuun aadan xeefow ayaa dhalinyarada ugu baaqday inay ka faa'iidaystaan fursadaha shaqo iyo waxbarasho ee dalka ka jira beddelkii ay tahriibi lahaayeen xaaladda oo ah dhanka horumarka markaan ka fiirino dhalinyarada inay waxbarashada aad iyo aad ay xooga u saarayaan in boqolaal dhalinyaro ay waxbarashada kasoo baxayaan oo heerka waxbarashada aada u sareeyo tan kaleenta xaaladda kaleenta in dhalinyarada ay tahriibayaan oo baryahan dambe waxaad arkeysaa sida dooman inay dhalinyaro la gudoomeen in xaalada ay iska jiraan in saxarihii ay ku dhibaatoonayaan in qaar libiya ay ku xiran yihiin waxaan isleeyahay aniga horta lambar kow in dhalinyarada gacmaha inay isqabsadaan lambar labo in dhalinyarada ay la yimaadeen fikiro horumarineed in ay ka shaqeeyaan waxyaabaha markaas dalkan iyo dadkan soomaaliyeedba danta u ah hadday noqon lahayd dhankii oo maxay ahayd ole arrimaha bulshada iyo dhankii oo dowladdaba in dhalinyarada dhanka dowladda kaliya dhalinyaro shaqa kama wada heli karaan laakiin in fursado wax ku ool ah inay la yimaadaan inay gacmaha isqabsadaan inay nabadda ka shaqeeyaan inay horumarka ka shaqeeyaan inay deegaanka ka shaqeeyaan so haddii dhalinyarada ay isku xiran tahay waxaa aaminsanahay wax kasta oo dalkan ka jiraba inaan qayb ka noqon karno laakiin midnimada iyo wadajirka dhalinyarada soomaaliyeed kii ku nool raas caseer iyo kii ku nool raas kamboni inay isku xirnaadaan lagana shaqeeyo horumarka fursadaha dalka yaalan inaan ka faa'iidaysano dalkeena qani waaye dal oo bad iyo maxay ahayd iyo xoolo iyo beero kulansaday oo maxay ahayd webi leh intaasoo aan haysano oo haddana aan ka faa'iidaysanaynin waa dhibaatooyinka ugu badanoo jiro laakiin dhalinyarada soomaaliyeed dal qani ahaan joognaa dalkeena inaan ka faa'iidaysanaan anigu aan isleeyahay sababaha ugu weyn oo dhalinyarada u tahriibayaan ayayna ku sheegeen shaqo yari waddanka ka jirta